Wasiirka Wasaaradda Beelaanta, Xuquuqul Insaanka iyo Arrimo Qoyska ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo iyo Baranka Goobate Ulmaawadiinta, Odayaalka Dhaqanka iyo ururada andoodow arrimo beelaanta. Tababarkayaa ujeedshayhay sidii ulmada, odayaalka iyo ururada qaybasho Shaaldaba iyo un isku hog waraysadan lahaayeen sallan ku hadalow arrimo xuquuqda beelaanta. Anka horeyn wasiirka wasaaradda u qaafti arrimo diinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuur Siidow oo uu qayb ku hayay furitaanka tababarka iyo faahfaahin gubi ujeedka tababarka.
Waxaan ku yiraahdaa ka soo qaybgalayaasha iyo howlwadeennada wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf iyo karaamay noo tahay haddii aan nahay wasaaraddii diinta iyo awqaafta inaan ka mid nahay inaan ka mid noqono qolooyinka maaragtay wax ka furaya tababarkan oo maaragtay loogu hadlaayo sidii maaragtay diinta islaamka iyo xuquuqda haweenka sidaan ognahay horta haweenka xuquuqdoodii ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii iyo maaragtay ay munasalka ahaydaa hore loogu sheegay wax walbana maaragtay intii aan adduunyadan kumanaan sano ka horaa haweenka xuquuqdoodii laga hadlay haweenka waxay diintii islaamka ay ku leeyihiin sharaf iyo karaamo bifadli illaahi wa cisatihi ka sokow diintan islaamka maanta annaga aan ku dhaqmayno in cisigeedii iyo sharafteedii kor loo qaado waxaa maaragtay martabadan soo gaarsiiyo kor u qaaday haweenkay ahaayeen haweenka xuquuqdoodii wax maaragtay oo maantay oo la soo koobi karo ma ahan alxamdulilaahi rabbialcaalamiin haweenku hooyooyin hooyooyinay noo yihiin walaalaheenna waaye wayna dhaleen way noo dhaxaan marka xuquuqdoodii mid aan maantay maaragtay aan munaasab ahaan aan meeshaan ku koobi karno ama aan uga hadli karno la samaynaayo ama waxaan hadda annaga keliya aan tilmaami karno ma aha ilaahayaa maaragtay mansab aad iyo aad u weyn gaarsiiyey dhanka kale wasiirka wasaaradda haweenka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya nasraax caweys sheekh oo yadaah furtay tababarka yaa ku hadlay muhiimadda tababarka iyo ujeedka iyo ongobodanka wasaarad ahaan waxaan dhihi karaa waa arin muhiim ah oo loo baahnaa in maanta aan halkaan isugu imaano waxay tahay siduu hadda wasiirka hore u sheegayba waxaan maanta isugu imaano waxay tahay tababarkan oo ka hadlaaya islaamka iyo xuquuqda haweenka siduu wasiirkeenna diinta inoo sheegay xuquuqdeenna horta alxamdulilaah kitaabkeenna ugu qoran tahay oo intaasoo suuradood ayaa maanta nagu soo degay oo haweenka kusoo degay oo si gaar ah nalagu xusay suuratu nisaa suuratu maryama runtii waa suurado oo ilaahay maanta annaga nagu xusay waaye taas horta alxamdulilah wixii annaga ilaahay xuquuqdeen in kitaabeen ugu qoran tahay laakiin waxaa hadda jira waxaa imaaday casri cusub casrigaasoo aan rabno inaan la jaan qaadno oo runtii haddana aan ku xirannahay culimo awdiinka iyo oday dhaqameed casrigaas cusub marka la jaan qaaditaankeeda waxay keenaysaa marka in wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ayadana inay liidhka noqoto culamo awdiinkii oday dhaqameedkii ururada bulshadii ay isu keento taasoo aan rabno inaan wax kala faa'iidaysano maadaama waqhti aan ku jirno arrimo siyaasadeed siyaasadahan waxay u baahan yihiin in horey loo sii wado dhanka haweenka annaga doorka naga aadan waa haweenka haweenka waxay rabaan inay noqdaan siyaasiyiin ay kuraastii ku fariistaan marka siyaasadda iyo nabadda ka qayb qaadashadeeda annagana waxaan ku xirannahay oday dhaqameed iyo culimo awdiin marka taasaa marka waxay keenaysaa marka in mar kastaba culimo awdiinkii iyo haweenkii iyo odayaashii oday dhaqameedka inay isdaba socdaan marka runtii oday dhaqameedka iyo culimo awdiinka alxamdulilaah martabadii markii hore ay taagnaayeen hadda ma joogaan way ka soo tageen oo hadeertaan ogolaashaan ka helnay qaarkood ogolaashaan ka helnay tusaale ahaan haweenka sidooda waxaa la jecel yahay in markii xaflad la qabo qabanqaabada iyo bulsho kicinta waxaasoo dhan waxaa waa haweenkaa loo yeertaa laakiinse markii la dhaho kursi siyaasad mansab siyaasad markii la dhaho odayaasha waxayna leeyihiin joog wiilaa noo joogo gabar xil nooma qabanayso maxaa yeele gabar reer kale aadaysaa marka hadda xoogaa kiskisaan usoo ordaynaa oo aan soo tallaabsanaynaa alxamdulilah kheyr allah siiya madaxweynaheena sharafta leh mudane cabdicasiis laftagareen runtii wuxuu noqday madaxweynaha keliya ee maanta ee soomaaliya aan dhihi karaa u hiiliyey haweenka soomaaliyeed khaasatan haweenka koonfur galbeed